abwaanna ay ka mid yihiin abwaan maxamed aadan dacar xasan xaaji cabdilaahi xasan geni cabdi aadan xaad cabdiqays muuse cali faruur yuusuf cabdille cismaan shaacir cumar xasan rooraaye xasan oo ismaaciil iyo sidoo kale weriye maxamed xasan cali weji oo guddidaasi ka mid a ayaa kulankooda maanta waxay ku sheegeen in kulamaystawa jooga oo taxnaa ilaa horraantii bishii koowaade sanadkan kuna ekaa toddobaadkan horraantiisii ay kaga howlgaleen sidii dhexdhexaadin looga geli lahaa hakinta khilaafka iyo ismaandhaafyadii u dhexeeyey xisbiyada kaas oo salka ku hayay wakhtiga doorashada lagu qaban karo maxamed xasan cali weji oo ka mida rogcadaaga saxaafadda guddidana ka tirsan ayaa war-saxaafadeedkii uu halkaasi ka jeediyey waxaa ka mid ahaa ugu dambayn waxa aanu la kulannay guddoomiyaha guurtida somalilan oo aanu kala dardaarannay in golahani ku raaco talada qaran ee laysku raacay ee ku saabsanayd arrimaha doorashooyinka waxaannu dhammaan uga mahadnaqaynaa madaxdaa sharafta leh eena qaabishay niyad wanaagsanaanta ay nagu qaabileen ixtiraamka iyo dhegaysiga iyo weliba qadarinta ayna siiyeen talooyinka aanu la soconnayna ay nala wadaageen waxaannu ilaahay ugu mahadnaqaynaa in isdirkii aanu isdiray inuu furo u noqdo in talo qaran iyo isu tanaasul lagu gaadho arrintii aanu ka hadlaynay ahayd wakhtigii doorashada ay dhici lahayd oo maanta natiijo wanaagsan laga joogo waxaanay gebagabadii hadal qoraalka ay warbaahinta la wadaageen abwaanadu ku sheegeen in dalka uu weli ka jiro sicir barar baahay loona baahan yahay in wax laga qabto sidoo kale abwaanadu waxay ka hadleen muddada dib loogu riixay in loo qabto doorashada oo ah bisha koob iyo tobnaad horraanteeda ee sanadkan waxaanu abwaan muuse cali faruur ka warramay wakhtiga iyo sida cimilada la filayo inay noqoto
marka saddexda bilood ee kugu dhammaadaan ee saddexda xagaagu dhammaadaan saddexda dayrta waa bishii u horraysay adeer ama bartankeedii kolkaa xilli abaara kuma beegna ilaahayna waxaynu ka bareen inuu abaarta inaga soo qaboojiyo abwaanadu waxay shirkaasi jaraa'id ku sheegeen oo kale in sidoo kale loo baahan yahay sidii dadka abaaruhu ay saameeyeen loogu gurman lahaa sida uu sheegay abwaan yuusuf cabdille cismaan inaynu ilaahay barnaa unbaa muhima laakiin dee xaaladan unbaa doorashada la yidhi ma ma waafaqsanaa oo dib loogu dhigay laakiin lagama mashquulina dadka waxaan ku baraarujinaa baaqaygu imika wajahan yahay in abaartii la xasuusnaado dee lamay kicine dee dadkii aanu dib u xasuusino marba inaanu marba halkanna kaga hadhi mayne marar kalena waanu qaban doonaa geesta kale suugaanyahan kale oo uu ka mid yahay bashiir xadi oo iyana iyagoo ku sugan magaalada boorama warbaahinta wakhtigaasi lasoo xidhiidhay ayaa sheegay in dadka miyiga jooga iyo kuwa magaalada ku noolba ay qaybsadeen abaaro iyo sicir barar loona baahan yahay in loo gurmado wax loo qabto barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa